barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaiyo tobanka bisha juun ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobadaan idinkugu hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno waxaa ka jira guurka ku salaysan danaysiga oo la sheegaya in dhallinyaro badan ay sameeyaan waagii hore waxaa dhici jirtay sidaynu ku hayna taariikhda gabadhu markay oday guursanaysoo kale inii la dhaho waxay ka raadinaysaa yacni inay lacalla ay xoolihiisa dhaxashoo kale mustaqbalka dambena ay ninku guursatay laakiin arrinta hadda foolxumida leh waa arrinta dhallinyarta oo raggii ah yacni dadkii inay raadinahayaan ruux qurbaha jooga mid waxoogaa in lacaga haysata ciyaarihii iyo kaalimihii suugaanta ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka musharaxa ay siyaasaddiisu tahay dhinaca bidixda ee dalka beru pedro castillo ayaa qarka u saaran in uu ku guulaysto doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkii hore castillo ayaa hadal uu xalay u jeedayay taageerayaashiisa ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in natiijada doorashada oo uu hadda tiro aanan badnayn ku hogaaminayo ay qaadici doonto musharaxa la tartamaysay haweeneyda lagu magacaabo kiko fujimori oo ah gabar uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi fujimori ee hadda xidhan castillo ayaa hadda kaga horeeya fujimori codadan lixdan kun iyadoo la teliyey sagaashan iyo sagaal dhibic lix boqolkiiba codadka ay dhiibteen shacabka dalkaas castillo ayaa ahaa macalin dugsi hoose wuxuuna taageero ka haystaa dadka faqriga ah iyo kuwa degan baadiyaha beru halka fujimori ay tahay muxaafid taageero ka haysata dabaqada dhexe iyo kuwa sare ee maalqabeenka ah ee dalka beru hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee unit c r ayaa mar kale waxa ay ku celisay baaqeeda ay u dirayso dalka tanzaniya madaxdiisa oo ah inay joojiyaan dadka sida qasabka ah ay ugu celinayaan mosambiq ee ayagu magangelya doonka ah dadkaasi oo kasoo cararaya khatarta ka jirta mosambiq oo ah meelo qaybo ka mid ah ay ka hanan qaadeen kooxa islaamiyiina laba bilood iyo bar wakhti laga joogo ayaa kooxda islaamiyiinta ah waxa ay soo weerareen dad rayid ah oo iyagu ku sugnaa dhulka gaaska dabiiciga ku ah ee magaalada la yiraahdo balma oo ku taala waqooyiga mosambiq ayaa waxaa ku dhintay tobanaan dad ah iyadoo sidoo kale in ka badan toddobaatan kun oo qof ay ku barakaceen iyadoo haddaba sida qaramada midoobey ee sheegtay hoos loo dhigay xaddiga qalalaasaha ka jira dalkaasi mosambiq ee kooxahaasi ayaa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga waxa ay sheegtay in amni xumada weli ay meeshii tahay islamarkaasina kumanaan dad ah ay ka barakacayaan unhcr afhayeen u hadlay oo la yiraahdo barbar ploch ayaa waxa uu u sheegay dadka kasoo barakacaya dhulkoodii ay deganaayeen inay ka raadinayaan wadanka tanzaniya inay ka helaan meel ay gabaadsadaan islamarkaasina ay kaga sii gudbaan adduunka inteeda kale si markaasi nabadgelyo ay ugu helaan
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa nairobi noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
sanadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi iyo qaybo badan oo dhulka soomaalida ay ku nooshahay ku soo badanayay guurka kudanaysiga loo yaqaano kaasoo ay labada qof uu midba midka kale uu ku danaysanayo amaba uu ku meel gaarayo kadibna uu guurkii labadaasi qof uu burburayo meelaha uu guurkaasi aadka uga jiro waxaa ka mid a magaalada nairobi oo ay ku nool yihiin dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo qorshooyin kala duwan u jooga dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaana toddobaadyadii lasoo dhaafay aad u hadalhayay arrintan waa mawduuca aynu ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana igala qaybgelaya saxana xuseen maxumed iyo cabdiraxmaan maxamed maxumed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o
waan ku dhownahay barnaamijka marka bal ka waran bal arintan guurka kudanaysiga aad sheegteen inuu kusoo kordhayo dhulka soomaalida ay degto gaar ahaanna magaalada nairobi oo uu si aada waayadan oga jiro haddii aad xogta aad ka hayso aad nala wadaagto marka koowaad waan salaamayaa bahda v o a iyo wariye khadar maxmuud xareed oo aa ninka wareyshiga naga qaadayo salaan kadib qodobkan aad ka hadlayso waa qodob guud ahaan geyga soomaalida aada ugu badan khaasatan markaan ka hadallo ama usoo laabano halka maanta aan ku sugannay magaalada nairobi waa qodob aada ugu badan oo dhalinyarada boqolkiiba boqol intaan ka war hayno ama aan xogto ka hayno aada u saameeyey gabdhi iyo wiilalba iyadoon loo kala aabayeelaynin marka waxaan dhihi karnaa waa qodob dhowaan dib kaga soo biiray ama ku cusub dhaqankii iyo kalsharkii soomaalidu ay lahaan jirtay mana aha dhaqan wanaagsan mar haddii qofka weynaa ee biniaadamka mustaqbalkiisa uu gelinhayo danaysi ama wax afqalaad lagu dhaho interest wuxuu qofka ka leeyahy oo kaleeto ama meel hiblaaye ku aad ama meel hiblaaye geyso mustaqbalkuna sidiisuba qofkan biniaadamka hadduu u baahaya inuu mustaqbal samaysto ama nolol wanaagsan uu samaysto oo qofku higsigiisu ma aha wax wax u tarahaya waxaa loo baahanya qofkan mar hadduu mustaqbal u baahanya inuu samaysto mustaqbal saxa inuu samaysto mustaqbal saxa markaan kulaha macnaheedu waxaa weeye inaysan ahayn qofku dan iyo interesti ama danaysi iyo mustaqbalka marnaba marnaba inay waxba wadaagin meel la iskugu imaanin hadaad leedahay maanta gabadhan waxay joogtaa australia ama waxay joogtaa canada ama qurbaha meesha doonta ha ka joogto aad is leedahay ku dangaadh oo adi ma shaqaysida isliibaad joogtaa ama meelgeyga soomaalida ka midaad joogtaa oo magaranaysa aad ku sugan tahay halkaa waxaad ku dhaawacaysaa ama aad ku burburinaysaa adiga mustaqbalkaaga way jiraan dad mustaqbal iska helo oo ubad wanaagsan kala helo oo haddana aan isku meel joogin oo mustaqbalka mustaqbal wanaagsan ku noolaado isku meel la aan ku nooleyn laga yaabo inuu ruuxna dalka joogo ruuxna dalka dibadiisa joogo waayahay waan kugu soo noqonayaa waxaan siinaya cabdiraxmaan haye
khadarow arintaas uu saxana sheegay waan ku raacsannahay waan ku raacsanahay waayo waagii hore waxaa dhici jirtay sidaynu ku hayna taariikhda gabadhu markay oday guursanaysooo kale inii la dhaho waxay ka raadinaysaa yacno inay lacalla ay xoolihiisa dhaxashoo kale mustaqbalka dambena ay ninka guursatay laakiin arrinta hadda foolxumida leh waa arrinta dhallinyarta oo raggii ah ama meeshay doonaan nairobi ha joogaan ama dunida meeshay ka joogaanba ha ahaatee yacni dadkii inay raadinahayaan ruux oo qurbaha jooga mid waxoogaa in lacaga haysata oo dad iska ladhihon iyagiina laftirkoodii aan dad caqli badan aan ahayn intii la dhaho jiim aada oo ninka jiim loo diro wuxuu samaynayaa ii sheeg isagu dee guriga wuu seexdaa wuu ka soo toosaa islaam baa biisha hours khadkay ugu jirtaa iyadiina marka waa arrin waxaan isdhihi karaa ceebteeda iyo mucunjisadeeda leh dhaqankana meel kaga dhacaysa iyo raganimadkii marka soolsma dhihi karo arrimahan daruuf baa keenaysa maya laysma dhihi kara daruuf baa keenaysa waayo dee dunidantada haddaan ruuxu intuu yaryahay uusan ka shaqaysanin oo uu maaragtay ii sheeg jeeb ruux kala galo waa mucjisa waayo waalid baa dhalay dad baa ka dambeeya isagu nolol wuxuu rabaa waasaca oo uu ku noolaaday nolol cidhiidria inuu ku noolaado ma fiicna oo dee ruuxii waa ruux la maamulanayuu noqonaya ruux islaanu maamulaysu ninku noqonaya marka raggiiba dumarwaxaanujeeda dumarkiiba raggii baa ka badiyey hadda oo weliba dhallinyarta ho khaasatan meeshan la yidhahda isli nairobi waxeedu dee waxaad arkaysaa waa isku dulnoolaansho weeye waxeedu gabdhaha iyo wiilasha kuwee ku badan barnaamijkan inay isticmaalaan guurka isku danaysiga ku saabsan horta barnaamijkan danaysi waa magac macnaha danaysi waa magac noogu talagalay horta ninka raggaa sidiisuba keliya adagu hadda waxaan qaylada ka wadno gabdhaha ma aha oo malihin gabdhaha soomaaliyeed waa gabdha sarafle gabdhahan jecelahay malihin gabdhihii soomaaliyeed baa kusoo duulahaya dhalinyaradii oo meeshan ka afduuban oo anagu melihin oo dee macnaha gabdhaha cidda loo sameeyey inay guursato waa wiilasha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeedna cidda loogu wiilasha soomaaliyeed cidda loogu talagalna guursan eegana waa sidoo kaleeto keliya waxaan ka hadlayna wuxuu yihi qofku mustaqbalkiisa inuusan ku xirin marnaba interest wax la dhaho afqalaad lagu dhaho ama danaysiga guurkaagu ama mustaqbalkaagu hadduu danaysi noqdo wax mustaqbal oo fiican oo kuu degaayo ma jiro sababtoo ah berrito haddii mustaqbalkaagu uu danaysti ku salaysnaa waxaad arkaysaa dhalinyaro badan baan hadda saaxiibannahay kullii waxaa laga yaabaa mid aan xilo soo marin ama aan reer yeelani ma jiro nin maanta reer gacan ku hayana ma leh dhammaantoodna waxay u badnaayeen guurka danaysiga marka ninka ragga sidiisuba inuu dhadhaban raac noqdo looma baahno gabadhana sidoo kaleeto inay dhadhaban raac noqoto looma baahno qof dadka biniaadamka waa isku si waa isku sharaf waa isku cizi waa isku karaamo waa isku noolal waxaa loo baahan yahay waxay tahay dadku qofku mustaqbalkiisa inuu ka fikiro qofku mustaqbalkiisa guurkii soomaaliya waad ogeyd wuxuu lahaan jiray taggu tagga waa loo xeeradayaa sidiisaba qofku markuu guursanayo tagga iyo meeshuu geli waa inuu u xeeradayo qofka uu guursanahayo cirdigiisa iyo nasabkiisa iyo cidda uu yahay iyo berri meeshuu uu galo iyo caqabada ku imaan karta berri si uga badbaado ruuxan waa inuu raadiyo taa macnaheedu ma aha qofka inuu macnaha qaab qabiiliya macnaha u guursado oo uu reerkooda keliya ka guursado oo qaab qabiiliya u guursado ma aha macnaheedu ee soomaalidu waxay ahaan jirtay dhaqan waxay lahaan jirtay gabadhan yaa dhalay hebel hebel yaa kasii dhalay waa gabadh ree hebela hebel hebel baa dhalay nin la aqoodaa dhalay gabadh la yaqaanay oo geyigaa dhanba laga yaqaanaa dhasho oo heble hebel la dhaho xogaa waxaad moodaa soomaalidii iyo dhaqankii hidaraaca lagu samayn jiray qofka la ogaan jiray inuu hadda sii yaranhay aad moodaa oo ku arkay oo ku caashaqa ay tahay
dhalinyaradu ragga ma gabdhaha qurbaha jiray ay bartilmaameysanayaan oo guurkan danaysiga ay la wadaagayaan mise kuwa kale ee ganacsiga ku haysta nairobina sidoo kale qeybi ka yihiin ee gabdhaha intuba horta qofka biniaadamka waa xadiid baa wuxuu ahaa dumarka ama tagga ama guurku in waxyaaba badan lagu raaco sida gabadha quruxdeeda o kale inaad ku raaci karto nasabkeeda inaad ku raaci karto diinta inaad ku raaci karto dhaqaalaha ama qofku wuxuu haysto inaad ku raaci karto waa xadiid laakiin dhanka kale marka loo fiiriyo macnaheedu xadiidka kaagama saaciideynayo inaad noqoto uun qof taarigaraysanhayo qof wax raadinhayo waxaad arkaysaa dhalinyaro badanoo ku dhihi war islaantan deesho kuuma qalanta ama marka gabadha deesho wiilkan kuuma qalmo maxaa iga gala aniga waa lacag buu haystaa marka halkaa waxaa kaga soo baxaysa qofka inaan u baahnayn waxla mustaqbal ee uu dhadhama raadis yahay cabdiraxmaan waxaad waxaa arkaysaa dhallinyaro intay guursadeen reerkoodii ama reerahoodii burburay oo ay kala tageen maxaa keenaya middaas kadibna isliig ku nool oo kaleeto oo iskaabla ku ah
taas waxaa keenayaan isleeyahay dee gabadhu markay ninka horta gacanta ku haysa sidaan kuu sheegayba uu ninku jeeb ku nool yahay gabadha jeebkeeda markuu ninku ku jiro waxaa weeye haddaynu hadda waxoogaa yar aynu dibadda yar aadno waxaad arkaysaa gabadh waxay imanaysaa dhulkay imanaysaa africa xaggankada kadibna way noqonaysaa uur bay yeelanaysaa hal ilmay dhalaysaa shaqadeedii iyo ninkii oy ilaaliso iyo ilmihii saddexdaas waa saddex shaqo aad u culus weeye marka meelay u dhaqaaqda markay garan weydo waynu arnay waayahan kale xataa gabdho waxaad arkaysaa diintii ka baxaya gabdho waxaad arkaysaa iyagiio isu soo qaawiye leyf soo galaya gabdho waxaad arkaysaa waxyaalihii gurigeeda ka dhacay miidiyaha lasoo fadhiisanahaya taana waxaa keenayaan u malaynayaa raganimada xumida ragga kusoo kordhay raganimo xumida ragga kusoo kordhay oo ah inuu ninkii iisheeg nin malaayacni aan noqday isaga gacanta lagu hayey adoo luguusama ogolyahay kadibna dee sheekadii furitaanka ahayd liisu marinahayo miidiyaha ama whatsappka ama facebooka gacanta lagu hayay maxaa ka wadaa yacni ninkaa nin la biilaye ah ninkaa nin la yidhi halkaa ii fadhiisa ah jiimna aad la yidhaahday marka ninkii dee maogtahay taleefonkiibu yar dansanaya waxbuu samaynaya maalinta ugu dambeysana waa la furaya waa la furaya ninka marka waxaa jirtay sidii hadda door horeba aynu ka sii daynay v o e da arrin ahayd ii sheeg inay ay gabadh uu nin gabadhku kuyaa gursaday marka baash way ishoosgelaysaa oo maaragtay dee wuxuu moogtahay markuu wuxuu gabay yahay dee meelo badan buu taabanayaa marka waxay ahayd yacni garbasaar midii qaadatay gacanta saydhaaba inaan gabadh u raacaa ma aha oon gorgoriyaaye gambad iyo rag baa guudka dayagaaliya islaane oo galab miday soo arkeen geenyadu tahay hadba seenga shaantidii kacdaa guudka uga eg yacni ninku markuu tu kastaba siduu saxana sheegay weeyaane uu caashaqo soo dee maxaan ku dhahay god ku dhici mahayo marka arrin kalead saxana weydiisay oo ahayd gabdhaha nairobi ee waxoogaa dhaqaalaha haysta wayba ka baqaanba ragga jooga meelahan kada kuwa wayba ka baqaanoo maxaanku dhahaa ii sheega dee waa waxaa weeye iyada laftirkeedu waxay ku kordhisato xoolahan ay rabtaa marka tu laakiin ay ii sheeg hoteelka un wax yar maarata ii sheeg intay kaga bixbixiyaan marka dambe iyaduna dee soo biish bes unbay rabaan marka waxaan isdhihi karaa taas inuu reeruhu isfuraan xagga raggay ka imanaysa
arrin kale oo waxaynu u gelaynaa aad loo hadalhayo inay nairobi ka jirto dhanka jiimka oo kale waxaa aad loo hadalhayaa in ragga nairobi lagu khasbayo oo laleeyahay jiimka aada oo isu soo dhisa oo maaragtay muruqihiina dhisa arrintaas ka waran idan horta dhanka jiimka horta jiimam kule magaranaysa waxaan u malaynaa ganacsata soomaaliyeed baa iskale oo waa shaqo dad u furan keliya waxaan ka hadlayno uun waa fikirka iyo qaabka dhallinyarada soomaaliyeed ee jiimka u abaaraan jiimka hadda anigu waa dhallinyarada wadaan afrika ka mid ah cid igu qasabto ay tiri saxarow aadna ma jirto anigun baa iska iyo caafimaadkayga u aado taas waa taata kale dhanka kale haddana waxaa jiro dhallinyaro soomaaliyeed oo badan oo ku dhahayo niiho anaa waa la sheekaysta anaa la kulmayba laleeyahay islaanta ay leeda warniw jiimka ma aadid oo kaco jiimka aad oo isdhis oo kan isdhaho war hade waxaa idhi jiimkan adiga mar haddaadan caafimaadkaaga iyo inaad xoogaa isku yar fududayso maadaama aan dad dhallinyaraan haddana waqtigan lagu jira lockdownka waxaad mooda in guryihiin lagu jiro cunto badan la isticmaalayo den sidaa awgeed waa laiskaga baahanya xoogaa qof ama ha ordo ama jiim ha aado waa xoogaa iska exercise ah marka exerciskan dhallinyaradan dhalinyartiba ayaa kala bedelan qayb waxaad moodaa in lasoo riixayo dabada laga soo riixayo laleeyahay waa inaad aadaan ilaa iyo ilaa jiimka tag laleeyahay iyo iyo macnaha qayb caadi aada labaduba way leeyihin waayahay waxaynu soo ku dhownahay gabagabadii barnaamijka si dhallinyaradu ay u shaqaystaan guur lagu waaro oo xalaal ahna ay u helaan maxay tahay talooyinka aad bixinaysaan dhallinyaradiina waxaa weeye horta shaqooyinku way badan yihiin laakiin raggan rag shaqo u jeeda ma aha ninku hadduusa hal abuur lahayn hal abuurka waa ma aha inuu yahay maarata sida in la dhaanteeyo hal abuur waxaa la yidhahdaa businesska ruuxu inuu yar maaratay uu samayn karo ganacsi hadduusa ganacsi samayn karin waxoogaa kharash aan uusahaynin shaqaalu noqon karaa shaqadu way fara badan tahay waxoogaa shaqada ugu badan hadda nairobi maqaxyahan ugu badan ruuxu inuu weyta noqdo inuu maarata cunto karinta uu galo waayo waa shaqo hadday dibadda tagaanba hade maarata harkaha iyo maarata iyo xoorkay samaynahayaan marka waxaa weeye anu waxaan dhihi lahaa war hala shaqaysto wax walba oo aad kari karto oo awooddo ku shaqee maxaan ku dhahay qiimaha iyada lacagtana haddee intii naaw kusoo biili lahdadoo boqol dollar qaataa kuu dhaanta guur xalaal ahaa iyo gabadh kugu kalsoonna markaasaad heli jiimkan iyo waxaan kadana adeer ha isku daalinina horaanbay gabadh aan la sheekaysan jiray ii tiri jiim aado doqomiinta aada baan ku idhi anugu marka doqon ha noqonin baan leehay nin walba waayahay gabagabadii
waxaan leeyahay horta dhallinyarada soomaaliyeed qofku qofka dhallinyarada khaasatan ragga mas-uuliyadda saaran mas-uuliyad aan dumarka saarnayn iyo gabdhaha ragga saaran qofka horta kow inuu mas-uuliyadda saaran fahmo waa waa muhiim qodobka labaad qofku hadduu u baahan yahay tag iyo guur xalaala magaaladan aan joognay nairobi ama islii gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha ugu qurux badan baa ayaa ku nool ninka u baahan mustaqbal wanaagsan ha guursado qofka biniaadamka ama islaamkaaba qofka islaamka aan ku dhaho qofku hadduu guursado mustaqbal wanaagsan buu heli farad baa ilaahay furi israaqad khaasu ilaahay kuu furi reerkan iyo adiga dhexdiinna ilahay wax ka furaya israaqad wanaagsan dhallinyarada soomaaliyeed ee islii tuban waxaan ku baraarujinaya inay guursadaan gabdho iyo wiilalba qofku hadduu guursado wuu degi qof mas-uulaad noqon haddaad gabar tahayna marwaad noqonaysaa oo naag la ixtiraamaad noqonaysaa haddaad nin tahayna nin mas-uul aad noqonaysaa annagaaba ka kowa dadka de magaranaysa hadda magaranaysa lawaani aniga abwaanka aniga abwaanka weli meelahan orodnaa marka waxaan jeclaan lahaa dhallinyarada soomaaliyeed dhammaan meel kastay joogaan guurka hala badiyo guurka xalaalkana hala badiyo wax kastana markaa wuu imaanaya wixii markaa dee kaleeto oo ilaahay israaqada asagaa bixiyo israaqaduna waa waasa ma aha macnaheedu inaad adigu maraad sheebabku kuu buuxaan keliya aad guursanayso guurku waagi hore u qaaliga ahaa ee geela iyo ariga iyo hantida badan iyo qoriga aka ee bunta qol isku xidhi jiray laga imaa dadkii diin baa imaatay gabdhihii hadda waxaa laga yaabaaba inaan wax badan lagugu sii xirinba haddaad ehelkii iyo gabadh guur xalaal u intaad u imaato aad dhahdo dee aabo iyo hooyo gabadha maan rabaa horey baa lagaaga dari marka waxaan dhihi lahaa guurka xalaasha hala badiyo interestiga ilaa soomaali ay ka gudbayso guurka interest lagu xirayana furiinkan iyo qaxan iyo kala orodkan iyo kala yaacan iyo caruurahan gacmaha la jiidayo way sii loo jidbaamaysnaa arrinta ayadaa laga hortagan lahaa aad ba umahadsantii adaa mudan kuwaasi waxay kala ahaayeen saxane xuseen maxamed iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaana ay igala qaybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi taniyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah nabadgelyo
mahadsanid khadar haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna waxaa habeenkii xalay ahaa qaaradda yurub si rasmi a uga furmay tartanka koobka qaramada yurub ee kubadda cagta ee sanadka labakuniyolabaatanka balse loo soo raray labakuniyokoobyolabaatanka sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban kulankii furitaanka ee xalay ayaa waxaa wada ciyaaray xulalka itali iyo torkey waxaana kulankan uu ka dhacay garoonka olombiko ee magaalada roma kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka azuri oo gruubka kula jira xulka turkiga waxa ay kaga badiyeen saddex gool iyo waxba iyadoo goolasha saddexda ah mid ka mida uu iska dhaliyey ciyaaryahanka u ciyaara xulka turkiga ee damiraal labada gool ee kale ayaa xulka itali waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah imobile iyo ensenye xulka itali ayaana xalay qaatay guul caaqibo leh oo ay u baahnaayeen kooxda tababare roberto mancini ee xulka itali ayaan marna laga badinin sidii uu majaraha ugu qabtay kulamo kale oo ka tirsan isla tartanka koobka qaramada yurub ee oo la ciyaarayo ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana kulamadaasi ka mid ah kan u dhexeeya xulalka wales iyo switzerland denmark iyo finland ayaa sidoo kale wada ciyaari doona halka xulalka biljamka iyo rushiyana caawa ay wada ciyaari doonaan tartanka oo ay ka qaybgalayaan dal ayaa waxaa markii ugu horeysay sanadkan lagu qabanayaa magaalo oo ku yaala dal oo qaaradda yurub ah qabashada tartankan ayaa uga dhigan qaaradda yurub iyo dunida isboortiga tallaabo weyn oo hore loogu qaaday kasoo kabashada xanuunka covid kadib markii cudurka uu ka dilay qaaradda yurub in ka badan hal milyan oo qof oo ay ku jiraan kun oo ruux oo u dhashay dalka talyaaniga tartanka koobka qaramada yurub ayaana lasoo gebagabayn doonaa ka bisha julaay ee soo socota qaaradda afrikana laba kulan oo saaxiibtinimo ayaa caawa laga ciyaarayaa waxaana ka mid ah kulanka isaga hor imaanayaan xulalka gana iyo evricos oo lagu tiriyo inay ka mid yihiin kuwa ugu awooda badan ee kubadda cagta ee qaaradda afrika burkina faso iyo morocco ayaana ka mid ah kulamada caawa dhacaya ee ka tirsan ciyaaraha saaxiibtinimo ee qaaradda afrika xulalka ayaana kulamadan iskululaynta ah isugu diyaarinaya koobka qaramada afrika ee bilowga sanadka soo socda ka furmi doona dalka kameruun wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay samakaab oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeediyey
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatanna aanu aadno dhankii heesaha
heeskaasi ayaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ugu dambaysa waxaan idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
hablaha uu iftiinka